subxaanahu wa tacaala uu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam usoo saaray wuxuu ilaahay usoo saaray nebigaas calayhi salaatu wasalaam sida aayaddaa ku cad ummaddaas inuu dahiro inuu kitaabka qur'aanka ah ku akriyo inuu cilmiga baro oo cilmiga kitaabka ah tacliintaas inay noqoto tacliin anfacda adduunka iyo aakhiro labada oo sacaado ay ku helaan adduun iyo aakhiro waxbarashaduna taas wey ummiyiina rasuula minhum ayado kale wuxuu yihi min anfusihim yatluu calayhim aayaatihi wayuzakiihim aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ku akrinayaa isla markaasna waa taskiyeynaya waa dahiraya wuxuu barayaa kitaabka qur'aanka ah wuxuu barayaa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waa mino ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu minaystay sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamay in alle subxaanahu wa tacaala ummaddan ummadaha ay hogaamiso oo ay hormood u ahaato oo khayrka u horseedo oo ay ka badbaadiso naar iyo ayaan xumo adduun iyo aakhiraba ay bani aadamka ka badbaadiso intiisa kale siduu alle subxaanahu wa tacaala uu qur'aanka kariimka xakiimka uu ku yihi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna can ilmunkar watu'minuuna billah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy waxaa tihiin ummadii ugu kheyr badnayd ummadaha oo ummadaha loo soo saaray tacbiirka iyo macnaha u fiirso ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan iyada darteed looma soo saarin inay isu noolaato iyadu ee alle subxaanahu wa tacaala wuxuu usoo saaray inay ummadaha wax tarto ayaa loo soo saaray ukhrijat linnaas ummadihii hore waxay ahaan jireen keligood ayaa laga dalbi jiray inay iyagu diinta laasimaan dhexdooda ku dhaqmaan laakiin ummaddan ilaahi subxaanahu wa tacaala inay iyadu diinta ku dhaqanto ayaa la faray isla mar ahaantaasna dadka ay ku dhaqdo oo ku hanuuniso oo ku hogaamiso siduu alle subxaanahu wa tacaala uu yihi waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna can ilmunkar ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ummad dadka khayrka ugu yeerta ha laydinka dhexo dad dadka khayrka ugu yeera oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa ku baraarujiya taasu waxa weeye fadiilooyinka ay ummaddaanu leedahay ummadda aynu u nisbo sheeganayno innaga iyo ilmahan iyo ummaddan oo dhan ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda ay u nisbo sheeganaysaa waa ummad horta sharaftaas ilaahay siiyey ummadahoo dhanna ilaahay subxaanahu watacaala uu ka fadli yeelay wuxuu ugaga fadli yeelay waxaa u daliila xadiiskii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee uu yihi naxnu alaakhiruuna alawaluun inagu waxaan nahay ummad xagga zamanka iyo cimriga ummaddii ugu dambaysaan nahay ummadaha ummado badan baa inaga horey qad khalad min qablikum sunan ummado badan ayaa inaga horeeyey qowmu nuux qowmu caad qowmu samuud qowmu shucayb qowmu muusa waxaas oo dhan ummadaha waa inaga horeeyey haddana yowma alqiyaama ummaddan ayaa ugu horeysa jannada ummad ka horgelaysaa ma jirto waa ummadda ugu horeysa ee jannada gelaysa ee ummadaha ugu sharaf badan bal ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aan kariimka ayuu noogu sheegay ummaddan inay tahay ummad gaara oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay ummadaha ummadda ugu sharaf badan oo ugu cadaaladsan kama qaala allahu tacaala wakadalika jacalnaakum ummatan wasata litakunuu shuhada'a cala annaas wayakuuna arasuulu calaykum shahiida waxaan idinka dhignay ummad dhexdhexaad wasadka culimmadu waxay ku tilmaameen xagga sharafta ummadda ugu cadaaladsan ummadda ugu sharaf badan ummadda ugu toosan intaba macaanideeda way soo gelaysa haddii ummaddu saas tahay haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu usoo dejiyey nidaam iyo dastuur kitaab hanuun ah ayuu ilaahay subxana wa tacala usoo dejiyey ayaan hanuun kale u baahnayn hanuun iyo jid iyo dariiq laga qaato ayuu ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkaas ugu soo dejiyey si aanay meel kale wax uga raadin oo hanuun uga doonin qaala allahu tacaala ina anzalna ilayka alkitaaba bilxaq litaxkuma bayna annaasi bima araaka allah kitaabka waxaan kugu soo dejinay xaq buu leeyahy alla subxaana wa tacaala nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam wa anzalna ilayka adikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayh kitaabka waxaan kugu soo dejinay si dadka aada ugu caddayso waxa ilaahay subxaana wa tacaala uu usoo dejiyey sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheegay kitaabkaasu inuu yahay kitaab uu ilaahay xakimay oo aayaadkiisu tafsiirsan yihiin oo baatil aanu meelna ka soo gelin kitaabun uxkimat aayaatu huma fusilat min ladun xakiimin khabiir kitaab ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhisay waa kitaab u hanuuninaya dadka raaca meesha ugu wanaagsan iyo jidka ugu toosan ina hada alqur'aan yahdi lilati hiya aqwam wyubshir اlmuؤminiin aladina yacmaluuna الصاalixaati ana lahm ajra kabiira ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy qur'aankan wuxuu ku hanuuniya dadka jidka ugu wanaagsan ugu toosan wax walba waxa ugu wanaagsan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa inagu manaystay kitaabkaas kariimka bal ilaahay sharaf buu u yahay buu yihi nabiga alayh الsalaatu wasalaam iyo qowmkiisa wainahu ladikru laka waliqowmika wsaufa tus'aluun wuxuu idin noqonayaa sharaf ayuu idin noqonaya sidoo kale nebigii calayhi salaatu wasalaam ugu fadli badnaa nebiyada alla yaa laynoo sotay bal u fiirso ummaddii ilaahay wuxuu ka dhigay ummaddii ugu khayr badnay ummadaha kitaabkii kitaabo ugu khayr badnaana oo khaatimka ah ee muxkamka ahaa ee ilaahay u xifdiyey ee ilaahay subxaana watacaala aanu cid kale ku amaanaysan dhowridiisa iyo ilaalintiisa inaa naxnu nazalna adikra wa ina lahu laxaafiduun annagaa kitaabka soo dejinay bu leyay alla subxana watacaala annagaana ilaalinayno dhowrayno yani kitaabkan qur'aanka ah ilaa uu ilaahay dhulka ka dhaxlo wax taaban kara iyo wax bedeli kara iyo wax qaadi kara oo zulin kara ma jiraan haba yaraate laakin kutubtii hore waa la xarifi jira waa la bedeli jira waayo ilahi subxana wa tacala ma damaano qaadin xifdinteeda dadku u dhigi bima stuxfiduu calayhim qoladii la oran jiray nasaarada qoladii la oran jiray yahuudda axbaartooda culimadood baa la ilaaliya iyagina waa khiyaamay fanabaduuhu waraa'a duhuurihim washtarw bihi samanan qaliila fabiisa ma yashtaru waa bedeleen waa xarifeen waxay doonaan bay ka saareen waxay doonaan bay dhexdhigeen kitaabka saasay ku bedeleen lakin qur'aanka kariimka ah ilaa maalintii uu soo degay ilaa iyo qiyaamadu ilaa ay ka dhacdo hal xaraf istama bedelaayo ilaahay baa subxana watacala xifdiya alla subxana watacala wuxuu leeyahy bal huwa aayatun bayinaatun fi suduuri aladina uutuu lcilm wama yajxadu biaayaatina ila alkafiruun bal huwa aayaatun bayinaat aayado cadcad oo ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku xifdiyey laabadyaal dad ayuu ilahay ku xifdiya laabtooda waa dadka xufaada qur'aanka ah maanta adduunka kitaab sidaa loo xifdisan yahay oo sidaa loo dhowro ma jiro haba yaraate kitaab aada helayso kumanyaal iyo malaayiin kor ka haya xaraf walba oo isaga ka mid a ma jiro waana mucjizadaas ilaahay subxaana watacala ui ina naxnu nazalna dikra wa ina lahu laxaafiduun nidaamkeediina waa maxfuud waa nidaam hanuun ah oo toosan oo mufasal ah oo wax walba ay ku cad yihiin oo aan u baahnayn in wax lagu soo daro haba yaraa meel kalena hadduu hanuun laga raadiyo bal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ku yiri isaga oo ay tahay ummaddu inay kuwaana qaadato ayuu alla subxaanahu wa tacaala uu ku yiri walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica milatahm qul ina huda allahi huwa alhudaa walain itabacta ahwaa'ahum bacda aladi jaءaka min alcilm ma laka min allahi min waliyi walaa nasir yahuud iyo nasaaro raalli kaa noqon mayaan weligood raalli kaa noqon mayan ilaa aad jidkooda raacdo wadadooda ku raacdo taas un bay kaaga hari karaan si kale kaagama haray kaagamana raalli noqonayaan waxaad ku tiraada hanuunka ilaahay baa haya hanuunku waa hanuunka ilaahay haddaad jidkooda rabo iyo hawadooda wala in itabacta ahwaahum hawadooda maxay tahay waa nidaamkooda waa systemyadooda waa askaartooda waa waxyaalaha ay iyagu maaragtay nolosha ka dhigtaan qaabka loo noolaado systemka loo noolaado way of life dariiqada loo nool yahay fikerka lagu nool yahay falsafada nolosha waxa ay keenayaan arrimahaas o dhan ahwaadooda waay ahwaadooda wala in itabacta ahwaa'ahum haddaad raacdo hawadooda bacda aladi jaءaka min alcilm adigoo ilaahay cilmigan uu ku siiyey iyo nuurkan walakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaau min cibaadina ilahay kitaabkan nuur buu ka dhigay haddaad raacdo waxaa ley ma laka min allahi waliy walaa nasir oo nebigiiba alayhi salatu salaam khitaabka loo wajahaya dad kale xaggey joogaan marka waa ha ku quus qaataan dadka kale inay raacin bal nebiga alayhi salatu wasalaam isagoo maka jooga ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka dhowray in yar inuu u iisho nimanka mushrikiinta iyo gaalada oo wuxuu leeyahay alla subxaanahu watacala wadduu law tudhinu fa yudhinu wadduu law tudhinu fa yudhinu alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waxay isku dayayaan inay kaa taxriifiyaan kitaabka ilahay inay kaa leexiyaan inay kaa bayrshaan walowlaa an sabbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayئa qaliila wain kaaduu layaftinuunaka can aladi awxaynaa ilayka litaftarii calayna gayra waidan latakhaduuka khaliila walowlaa an sabbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayئa qaliila idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat alle subxaanahu wa tacaala arrimahaas oo dhan wuxuu tilmaamaya inaan kitaabkaas wax lagu bedelan jidkii iyo dastuurkii waa toosan yahay ummaddii waa ummad khayr waa ummaddii ummadaha ugu khayr badnay kitaabkiina waa kitaabka haadiga ah taas baa horta ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan uu u dooray hadday marka ka tagto nicmadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siiyey oo ku bedelato afkaar kale iyo aaraa kale iyo maahij kale hadday ku bedelato waa ciqaab adduun iyo ciqaab aakhiro labadaba ciqaab aakhiro iyo ciqaab adduun adduunkana dulli wey adduunkana dulli bay ku mutaysanayaan iyo cadaab iyo gacanta gaalada in lagu cadaabo aakhirana ilaah tii kaleeto ciqaabka ahayd baa uga dambaysa oo ay mutaystaan dadka macaasida la yimaado taas waa qodob qodobka labaad waxa weye ummaddan markii ay ka bayrtay waddadaas oo ka inxiraaftay ee dhibaatooyinku ugu waaweyn ay kusoo dhaceen jaanibkan hadda aan ka hadlayno xagga tacliinta waxa weeye markii ay bilaabatay khilaafadii islaamka inay burburto kun saddex boqol afartan iyo labadii taariikhdaa si fiican uxusuusta kun saddex boqol afartan iyo laba hijiriya markii ay dhamaatay oo waxdadoodii iyo midnimadii muslimiinta hal dawlo keliya ahayd ay burburtay laba arrin ayaa muslimiinta u kulmay laba dagaal iyo laba weerar oo isdaba jooga mid wuxuu ahaa gaaladii inay isticmaalsadaan dhulkoodii dhulkii muslimiinta dagaal toos ah oo gacanta ah ayaa lagu qabsaday dhulalkii muslimiinta oo waxa un ka soo haray jaziira alcarabiya keliya ayaa ka soo hartay dhulka intasa kale masr sham africa kullu dhulkii muslimiinta oo dhan waxaa qaybsaday gaalo qaybsatay ingiriis iyo faransiis iyo talyaani iyo hollandiis waxaasoo dhan baa qaybsaday dhulkii muslimiinta taas waxayd xagga dagaalka tooska ah in badanna waa tii laga kiciyey dagaalka labaad ama weerarka labaad wuxuu aha weerar xagga fikirka ah oo muslimiinta lagu soo wajiyay waana wixii dadka muslimiinta ay u bixiyeen alghazw alfikri dagaalka maskaxda dagaalka maskaxda oo dadka muslimiinta ah seefo sumaysan oo qalbiya muslimiinta uu ku taagay isticmaalku ayay ahayd waxayna ahayd afkaarta iyo manahajka iyo kurikulumyada iskuullada lagu dhigay dariiqada nolosha qaabka iskuullada loo dhigo si caalam alislaami uu u noqdo dadka muslimiinta ayay u noqdaan dad maskaxdooda la nasakhay qalbiyada laga gumaystay gumaystihii marka isticmaalkii hubkiisii buu la tegey laakiin dhulka muslimiinta fiiri xataa inaga soomaaliya kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii ayuu isticmaal ka guuray walakin isticmaalka fikerkiisii iyo systemkiisii iyo ardaydiisii intiiba ilaa hadda xukunkiisa iyo hoggaankiisa iyo maamulkiisa iyo qaabka wax loo wado oo dhan yaa laga lagu bixi laayahay ilaa iyo hadda suntii uu aasay hadda waxaa laleeyahay sun baa xeebaha lagu aasaya sunta afkaarta ah iyo sistamyaha la aasay ayaa ka darnayd madaaristii ama iskuuladii uu ku samaystay dhulka muslimiinta ah ayaa waxay ahayd dagaalkii seefta ahaa mid ka daran taasuna waxay ahayd mid ay takhdiidiyeen oo ogaadeen kadib markii ay wax badan gaaladu ay muslimiinta dagaal lala galeen waxay ogaadeen dagaal seefa inaan lagaga rayn karin saas darteed waa in xagga maskaxda laga gumaysto kun sideed boqol lixdan iyo saddexdii waa intaan khilaafada islaamiga dhaceen milaadiga ahayd nin ahaa mubashir ama kuwa mubashiriinta le ama munasiriinta ama missiniska kuwa mishinada ah dhulkeena soomaaliya mishino waa joogi jireen caruurta tarbiyeysta oo iyagu afkaartooda ka buxiya nin munasir ahaa la oran jiray hamlin ayaa wuxuu la hadlay weli waa intii dawladdii cusmaanigaad ay taagnayd ayaa wuxuu la hadlay saaxiibkiis oo ahaa nin la yidhaha rothshield oo yahuudi ahaa ninka rothshield caailo waxay ahayd ama family waxay ahayd rothshield yahuud ah oo ingiriiska iyo germany iyo france intaba degan oo bunuugta iyo meelahaas leh wuxuu u iqtiraaxiyey ama madarasa sanawi dri schoola in laga dhiso qalcadda romley ee istanbul inuu halkaa iskuol sanawi ah adkeeda ka furo markaasu wuxuu yihi laqad ansha'a alatraaku xisnan lifatxi istanbul wa ana saunshi'u huna madrasatan lihadmihim jaridada albayaan ayaa soo guurisay iyadoo kasoo naqlinaysa kitaabka sheekh bakr abu zayd raim xafidahu llah wuxuu leeyahay laqad ansha'a alatraaku ninka munasirka wuxuu leeyahay waxaan nimankii turkida ahaa waxay dhiseen xisnan lifatxi istanbul qalcad bay dhiseen ee istanbul markay furanayeen ay ku furtaan qostantiniya la oran jiray wa ana saunshi'u huna madrasatan lihadmihim aniguna madrasad ayaa ischool ayaan maanta meeshan ka dhisayaa si aan u burburiyo iyaga yani atraacti si aan u burburiyo ficlan ischoolkaas iyo dadkii ka baxay waxay ahaayeen dadkii burburiyey khilaafada islaamka waana dad muslimiinta caruurtoodii u nisbe sheeganayo waayo muslimiinta waxaa ka soo baxay haddii ay kun arday dhiganayso iyaga waxaa kaga filan toban arday keliya inay uga soo baxaan oo afkaartooda si fiican u qaata oo diintooda iyo manhajkooda qaata walow ayan xataa diinta muuqaal ahaan iskaga bedelin madrasad ayaan halkan ka dhisayaa buu yihi aniguna dumise sidaas oo kale waxaa sida ilahay inoo sheegay dee afkooda ay ka ka soo yani nacaybku iyo waxa uurkooda ku jiraa afkooda kasoo baxaya qad badat albagdaau min afwaahihim wama tukfi suduuruhum akbar nin la oran jiray howard wills oo wuxuu ahaa jaamacadda maraykan american university beirut ee beirut laga sameeyey jaamacaddaasna waan sheegi doonaa markii hore waxay ahayd jaamacad kaniisad raacsan bay ahayd mardamaha jaamacad american university loo bedelay si magacu uu u yeesho xoogaa dhalaal ah oo dadka usoo jiito muslimiinta iyo carruurtooda laakin waxay ahayd madrasad kaniisada ee leedahay kuliyad kaniisada ee leedahay iyo suuciya la oran jiray jesus ninkaas wuxuu yihi beirut altacliimu fi madaarisina huwa aariiqu saxiixu lizalzalati caqaa'id lmuslim waintizaacihi min qabdat lislam bal hadda hadalkaa ufiirso altacliimu tacliimtu waxa weeye bu fi madaarisina iskuulladeena iskuulladeena yani muxuu ka wadaa iskuulladeena iskuulladeena gaalo gaalada nimanka iyo nasaara altacliimu fi madaarisina tacliimta iskuulladeena waxa weeye huwa ariiqu saxiix waa ariiqa ugu toosan lizalzalati caqaa'id lmuslim ee aan ku ruxayno oo ku dhiriirsiinayno caqidooyin caqiidada muslim qofka muslimka ah caqiidada wax badan buu aaminsan yahay waxyaalaha uu aaminsan yahay siaan uruxruxno o aan u shaki gelin waintizaacihi min qabdat lislam islaamka marka aan kala wareegno islaamkii aan kala wareegno waxa kale uu yihi nin la oran jiray john mot oo isaguna wuxuu ahaa mubashar nasraaniya ina alsar almufsid fi lislaam yabda'u bakiran jiddan asarka yani amaraadka aan rabno inaan ku yeelano islaamka oo aan ku burburino oan ku istaadino wuxuu bilaabanayaa wakti aada u horeeya yani qofka cumrigiisa min ajli dalika yajibu an yuxmala alatfaal asigaar ila almasixi qabla buluugihim arushd qabla an ta'kuda dabaa'icuhum ashkaalaha alislaamiya bal hadalkaa uso waxaan umalaynaya waadiinta badan ee dhulalkaas oo kaleeto khaasatan hadda dhulkii muslimka waaba laga tegay markaa dhulkii muslimka ah iskuullada ay ka furanayaan bayba ka hadlayeen xil xilmigooda ama yani riyadooda maba ahaynba iyagoo kumanyaal iyo kunyaal ah ayay gacanta idiin soo gelayaan oo aad maaragtay aad aad ku shubanaysaan nin mooroy ku xeraysanaysaan min ajli dalika yajibu an yuxmala bui saas darteed waa in lasoo qaado ilmaha yaryar oo la keenaa masiix loo keena yani iskuuladooda qabla buluugihim rushd intaana kaan gaari qabla an ta'kuda dabaa'icuhum ashkaalaha alislaamiya inta in dabeecadooda dabeecada islaamigaa noqon oo hadda dadkiinan waaweyn idinka hadda halkaan fafadhiya sida haalibka ah waxba laydinkuma shubro badan wax yar unbay noqonaysaa waxa laydinku shubta laakin ilmaha yaryar weye inta aan dabeecadooda islaamiga ahay dhismin la rabo in lagu shubo saasuu leeyahay waxa kale uu yihi zweymer nin la oran jiray oo mubashir ahaa ama nimanka munasiriinta ah wax gaalaysiya oo aad iyo aad missioniska dhulka caalam alislami uga uga uga wadi jiray maraykan buu ahaa maraykana oo zweymer la yidhaahdo wuxuu yihi maadaama almuslimuuna yanfiruuna min almadaaris almasiixiya haddii muslimiintii ay ka cararayaan iskuullada kiristaanka yacni magaca kiristaanka wata ilan waxay wadan jireen iskuullada waagii hore ay caalam alislami ka fureen san joseph iyo san mary iyo magacyahaasay maragi magacyada kaniisaday wateen marka wuxuu yihi maadaama muslimiintii magacyadaas ka cararaya falaa budda an nunshi'a lahum almadaaris alcalmaaniya waa inaan u dhisnaa iskuullo calmaani ah yani seculari iskuullo cilmaani ah oo all oo la dhaho diinta laguma dhigayo ama diintu shaq kuma laha sida hadda ay ay sheegtaan lakin si kalea loo baabi'inayo qofki wanusahila iltixaaqahum biha oo aan u fududayno iskuulladaas inay galaan hadihi almadaaris alati tusaciduna cala alqada'i cala alruux alislamiya cinda atulaab hadihi lmadaari madaaristaas ayaa waxay nagu kaalmeynaysaa bu yihi cala alqada'i cala alruuxi alislaamiya inaan baabi'ino oo burburino ruuxda islaamiga ah iyo kiirada islaamiga ah ee ilmaha qalbigooda ay ku dhalanayaan inaan ka baabi'in intaas baan kaga ekeysanayaa aad bay u fara badan tahay qofkii u noqonaya hadaladooda iyo wax ay ka qoreen iyo mu'tamaraadkooda iyo shararkooda waxay kaga hadleen iskuullada laakiin waxa la yaab leh wax yar inaan ka fiirino bal sida ay arrinkaa u dabaqeen iyo heerka ay gaartay si aan u ogaano natiijada caalam alislaami maanta haysata iyo dhulka haysta muslimiinta oo ay leeyihiin muslimiintii iyo diintoodiina waa meel systemkoodii iyo dawladahoodii iyo xukaamtoodii iyo madaxdoodii iyo wixii mas-uuliyiin ahaa intooda badanna waa meel gaaray u socdaan waddo gaaray ku socdaan oo gaaray la socdaan sababtaasu maxay ku dhacday ma isu weydiinay waxay ku dhacday inteeda badan waa dad laga soo shaqeeyey markii ugu horreysay bayruud waxaa laga furay kun sideed boqol iyo soddonkii madrasad gabdhaha ah madrasa lilbanaat sida uu sheekh bakr abu zayd raximah xafidahu llah uu ku sheegay kitaabkiisa madaarista gaalada iyo dhibkooda wuxuu madrasadaas la furay markii cusmaaniyadu ay weli dawladda cusmaaniga jirtay kun sideed boqol iyo soddonkii milaadiga maxaa yeelay gabdhuhu waxay noqon doonaan hooyooyin waa in marka gabdhaha muslimaadka ah madaaristaas gaalada lagu tarbiyeeya si ay ilmahooda hadhow iyaguna raad ugu yeeshaan weliba waxay madrasadaasu ay aada iyo aada u danaynaysay kanat tucnaa bibanaati alusar walbuyuut alkabiira allati sayakunu lahuna saytaratu cala aljiil almuqbil gabdhaha ay dhaleen dadka madaxda ah iyo guryaha maaragtay caa'ilaadka ama usrooyinka xoolaha leh ama magaca ayaa ay ay doo dooran jirtay saas darteed ayaa wuxuu yihi nin kamid ahaa munasiriintii joogay meeshaas ama faafiyadadkii diinta galada ina madrasat albanaati fi bayruut hiya bu-bu-u cayni madrasada gabdhaha iskuolka gabdhaha ee bayruut ku yaala wuxuu yihi waa ishayda bartamaheeda weeye ishayda m ishayda bartamaheeda ku jira yani saan u jeclahay maxaa yeelay waa taan ku burburin lahaa ummad badan oo islaama masr kun sideed boqol iyo afartankii ayaa bicisooyinka ama irsaaliyaadka ay soo dirtay wadamadaas galbeedka laga soo diray laga furtay waagaas weli hadda mayan jirin hijiro dadka muslimiinta inay ka dhaxaan dhulkooda ay dhulka kala ugaxaan marka qaswigaa lagu soo sameyn dhulkoodaa looga furanaya iskuulada kuliyadii ugu horreysay marka laga furay faransiga ahayd scandariya laga furay sida uu leeyahay sheekh bakar xafidahu llah alkuliya alfaransiya bilskandariya waljamciya alinjiliya alprotestantiya وجمعية الراهبات القلب المقدس عام ألف وثمانمية وخمسة وأربعين ayaa la furay kun sideed boqol afartan iyo shanta jamciyadda raahibaadka ee qudus almuqadaska ثuma talatha alإkhwaة الmasixiyun wاlfreyr caam ألف وثمانمية سبعة وأربعين kun sideed boqol afartan iyo toddobadii ثuma alآbاء alyasuuciyun jesus fathers wاljazwi ثuma franciscan franciscis kun sideed boqol konton iyo side kaalkii baa la furay walmerdidio tucni um um allahi bay ula jeedaan ila kaburat kalimatan takhruju min afwahi dabadeedna madaaris badan oo saas oo yasuuciyiinta ayaa la furay kun sideed boqol iyo sideetankii intaasoo dhami waxay ka hormartay qabsashadii masar la qabsanayo maxay caalim qalbi caalam alislaami caalam alislaami oo dhan wadnihiisii bay ahayd waxaa ka yaab badan ardayda marka muslimiinta ah ee iskuulladaas la geeyey oo weliba dadkii madaxda ahaa iyo dadka lacagta leh iyo dadka siyaasiyiinta ahaa iyo dadka maarata mujtamaca lay leeyahay way xukumi doonaan ama way qaban doonaan waqad balaga cadadu majmuuci طulaab اlmuslimiin to toddoba kun iyo boqol iyo toddobiyo toban arday oo muslim ah ayay gaareen ardayda ay madaaristaas gaaladu qabatay kun sideed boqol sagaal iyo koodi ilaa kun sideed boqol sagaashan iyo ko waa inta udhexaysay kun sideed boqol iyo afartanki ilaa kun sideed boqol iyo sagaashan konton sano waa takhtiib yani plan waxa waxa loo socdaa dheer dadkii ummadan hadhow hogaamin lahaa in lagu soo tarbiyaysto meeshaas waxay aada xoog u saareen munasiriintu markaas masar iyo bakistan laba dawladood oo midnahaas iyo ku taal oo muslimiin cajamta ay ugu weyn tahay midna qalbi alcaalam alislaami ay tahay oo masar tahay waayo macalimiin haddii la rabo xaggee loo diraya soomaaliya hadday macalimiin rabto xaggee laga keenaya masara laga soo qaadanaya sacuudi hadduu macalimiin rabo xaggee laga keenaya masar ciraaq hadday macalimiin rabto xaggee laga raadi masar africa haddii la rabo macalimiin in loo diro xaggee laga masar manhajka xaggee laga keeni masar kutubta xaggee laga keeni masar masarna yaa marka tacliimta usamaynaya xoog baa la saaray marka ilaa wasiir tacliimkii meesha waqti marka isticmaalka ka samaynayay mister danlop baa la dhihi jiray ingiriis buu ahaa ninkaasaa dejiyey manhajka tacliimiga ahna u dejiyey waa manhajkii lagu dabaqay dhammaan caalam alislaami oo dhan caalam alislaami suu u dhan yahay manhajkaas danlop uu dejiyey ayaa lagu dabaqay waa luqada carabigaana in la baabi'iyo in laga dilo sumcadda in qiimaha laga dilo in dadka nufuustooda lagu beero luqooyinka ajnabiga iyo luqada ingiriiska ah ay inay inay ka fadilaan ixsaa'iyo yar yacni statistic yar oo bal fiiri iskuullada qaar ka mida bakistan laga sameeyey madrasat alqidis patrick fi karachi qadiiska markay kule waa sint sint patrick fi karachi iskuolkiisa laba kun iyo boqol arday oo muslimiina iyo afar boqol oo cristana dhiganaya fiiri cadada laba kun iyo boqol arday waa muslimiin afar boqolna waa cristan madrasat alqidis yusuf sint joseph meelo badanna way ku olayd oo ilaacadan iyo xataa arday soomaaliya dhigan jirtay badan madrasad st joseph ee ee ku olayd bakistan laba kun iyo boqol arday oo muslimiin ah boqol keliya oo cristana ayaa dhiganaya waana sant joseph baa iska leh madrasada waa qidiis waana waa waa waa baadari madrasat alqidis lawrence sant lawrence school kun iyo konton arday oo muslimiin ah boqol iyo konton cristana madrasat alqidis jos sant jos boqol arday oo muslimiinah walaysa fiha nasraniyan waxid hal nasrani xataa kuma jiro hal gaal oo oo maaragtay arday oo christian kuma jiro madrasat alqidis john sant john sant john toddoba boqol oo arday oo muslimiinah baa sant john dhiganaya laba boqol oo arday oo christaana wa waa bakistan weli ta cadadaa socotaa madrasat alqidis bona bonshar fi xaydar abad xaydar abad laga dhisay kun shan boqol iyo lixdan arday oo muslimiina iyo afartan keliya oo kristaana madrasat alqidisa mary fi xaydar abad baadariyadda la yidhahdo mary oo xaydar abada kun shan boqol konton iyo sideed arday oo muslimiina boqol iyo soddon iyo sagaal keliya baa kristaanka ah marka waxaan halkaa ka garanaynaa cadada yar ee maaragtay kristaanka ahee iskuulladaas dhiganaysa ee aan waxba cadada gaaryahayn inay tahay uun in lagu dago caadaadan badan ee haailka ah waxay leedahay ixsaa'iyadaasu iyadoo soomaaliya kasoo qaadanaysa arqaamtu waxay sheegaysaa laba boqol iyo lixdan iyo afar iskuol oo christan ah ee malaysia lagu sameeyey qatar keliya waa dawlad yar oo aada u kooban ilaa soddon madraso madiinatu muqdisho waxdaha akthar min halaathiina madrasa salibiya ilaa soddon ischool oo kristaana inagubana waynu niqiin qaar badan oo kamid a inay jireen bal dadka iskuullada wax kusoo bartay inay noqdeen dadkii soomaaliya madaxda ka noqday intooda badan ayib ilaa haddana weli waxba ka joogaan ixsaa'iyaadkii ninety one-kii marka laga soo qaado africa waxaa la yidhi lix iyo toban kun iyo shan boqol oo ischool oo cristana yacni nasraaniya oo oo oo arrimahaas loo samaystay inay dadka qiyadaadka keliya soo saaraan oo muslimiinta ah ayaa africa keliya ka jiray ama xagga jaamicaadka saddex mu-asaso ayaa aada loo tilmaama caalam alislaami inay ta'siir weyn ku lahayd oo ummadda ay usoo saartay dad diintii ka fogeeya manhaj ka khariba oo ummadda siyaasadeedii marin habaabiya oo gaalo ku xira waxaa kow ka ah jaamicat alqidiis yuusuf sant joseph college oo lubnaan ahayd oo jaamico catholic ahayd haddana waxaa loo baxay jaamica yesuuciya midda labaadna waxay ahayd aljaamica alamrikiya oo beyruut ah markii dambena qaahiro laga furay markii hore magaceeda waxaa la horan jiray alkuliya asuuriya alinjiliya angelican syrian college ayaa la oran jiray dabeedna waxaa loo bixiyey kuliyat beyruut waxaa la dhisay kun sideed boqol lixdan iyo shantii waa jaamacad brotestanti ah oo loo sameeyey inay soo saarto dadkii caalam alcarabi xukumi lahaa licilmikum waxaan idiin sheegayaa qaar badan oo ka mid a wasiiradii iyo madaxdii adduunka carabta iyo dalalka carabta madaxda ka noqday in badan waxay kasoo baxeen american university beyruut bay kasoo baxeen waana jaamacaddaas brotestantiga ah ee kiniisadu lahayd ee loo asaasay ahdaaf ah in lagu kharibo laguna soo saaro dad xiran gaalada ama muslimiinta ku xiran gaalada waxaa kaleeto oo jirtay aljaamica alamrikiya bacda dalika fi qaahira oo qaahira lagu sameeyey iyadana american university iyo kulis gordon gordon college oo iyaduna khartuum khartuum sudan haddana jaamacaad badan oo dhowra saasa imaaraadka iyo sacuudiga iyo meel badan weli waa lasii wadaa iyo kuwa german ah iyo kuwa faransiis ah iyo intaba waxa uu soo tiriyey in kamid a qaar kamid a raggii yani macruuf ka noqday caalam alcarabiga oo maaragtay kasoo baxay waxaa kamid ahaa masr iyo lubnan iyo falastiin iyo urdun iyo suuriya iyo ciraaq iyo sudan iyo intaba waxaa kamid michel caflaq ninka la oran jiray bacsiyada asaasay michel caflaq nasrani wuxuu ahaa caraba oo suuri ah bacsiga xizb lbacsi xizb lbacsina waa kii xukumay ciraaq iyo suuriya labadaba isaga xukumay labadaba isaga xukumay waxaa kamida george xabash waxaa kamid qasdadin zuraq waxaa kamida andoon sacaada waxaa kamida louis cawad iyo keyrkood raggan carabta badanaaba idinku ma taqaaniin qaarkiin ba laga yaaba haddaad wax badan journaalada carabta iyo fikirka carabta iyo taariikhdooda wax badan ka raacdaan waad ogaan lahaydeen ila innagaba de waa layna hogaaminayay xagga unbaa laynoo waday meel laynaga wado m maynan garanayn george xabashkan waa falastini munadamaadka munadamad taxriir falastiniya kuwan ku jira weyo jimci jamaacu leeyahay qasdadin zureykan waa waxbuu qoraa qoraa weye macruufa oo badan oo ay nahaan waana kuwa adabka andon sacaada iyo louis cawd iyagoo lafsigood waa gaalo caraba weye laakiin muxuu ahay qoraalada iyo waxaas ahaa waxaa kamid ah madrasadii hadda aan sheegayna qalcada romle iskuolkii secondaryga ahaa istanbul laga asasay ee ninkii rothschild la kaalmaystay suldaan cabdilxamid dee markii u dambeysay suldaankii cusmaaniyada oo u dambeeyey aada markuu u liicday saldanadu oo ay daciiftay waa tii lagu tutay laakiin isagu weli xarigga wuxuu haystay xataa dhulkan falastiin iyo yuhuud inaan u ogolaanin iskuuladan iyo waxaan aan ogolaanin lakin ninkii ra-iisul wasaarihiisa baa ogolaaday markaasuu markuu dhintay markuu dhintay ayuu waxa yiri waa la yiri wuxuu yiri xaggee generaalka nin generaal ahaa lagu lagu lagu duugaya baa la yihi suldanow markaasuu yihi fi qalcati romle qalcadda romle istanbul meesha ku aasa wey liyastamica arajulu aladi baaca lilprotestanti arda liyu'asisuu calayha ajraasahum aswaata hadihi lajraas ila ywm alqiyaama ku duuga wey qalcadaas iskuolkii halkaas ninkii bixiyey weye dhulkiisa oo siiyey nimankii gaalada inay halkaas dhul ka asaastaan oo iskuol ka asaastaan ilan iskuolkanna iskuol gaalo weeye oo protestantia oo laga garaacay gambaylkii gaalada eh ha dhegeystu yihi hadhow qabrigiisa ilaa yawma alqiyaama ha dhegeysto dhulkii uu bixiyey ee gaalada jaraskooda iyo gambaleelkooda in lagu garaaco ilaa yawma alqiyaama ha ku cadaabme eh halkaas ku ku awdaa ama ku duuga buu yiri intaas walaalayaal waxaan usoo dul marayey horta in meeshan ummaddan aan soo sheegnay manhajkeedu wuxuu ahaa nebigeedu calayhi salatu salaam wuxuu ahaa hanuunkii iyo systemkii ay lahayd say wax u baran jirtay iyo qaabkii wax u baran jirtay nidaamkeediyo dhan in la bedelo oo looga dhigo hadday gaalada systemkooda raacdo keliya inay wax noqonayaan waxaa su-aal marka mudan muslimiintu afar iyo toban qarni intii khilaafadii cusmaaniga aan la dhicina soo jireen afar iyo toban qarni adduunka iyagaa xukumaya may u baahdaan manaahijta gaalada si ay markaa adduunka u xukumaan maxay ku xukumayeen ma luqada ingiriiskay ku xukumayeen walaalayaal su-aal waan idin weydiina maanta qof walbo halkaa fadhiya waxaa laga yaaba inuu yidhaha wiilkay waxaan rabaa ingiriiska inuu barto baan ugu daray iskuolkan gaalada faransiiska inuu barto ha faransiiska inuu barto muslimiintii afar iyo toban qarni soo xukumayey ma waxay ku ma waxay kusoo xukumayeen ingiriis af ingiriisi mase fekerka iyo manhajka gaalada ayay ka soo baxeen xaggey ka soo baxeen khaalid iyo sacad iyo zubayr xaggey ka soo baxeen xaggey ka soo baxeen iska dhaafay cabaasiyiintii iyo waxaad u timaadaa xataa raggii khilaafada iyo madaxda iyo ahaa umawiyiintii iyo cabaasiyiintii iyo mamaaligtii xataa imow waktigoodii salaxaddiin iskuolkeebuu ka soo baxay iskuol gaaluu ka soo baxay af ingiriis uu soo bartay markuu qudus taxriirinaya caalam alislaamina uu qabsanaya ummaddenu marka ummaddii manhajkaas lahayd ayaa waxaa loo bedelay oo fikirkii looga dhigay ilaa ay barato luqooyinkan oo manhajkan ay berisho oo taariikhdan iyo islaamkan iyo waxaan muta-akhirka ah oo ninkii wadaad dee barta wadaadnimo keliu baranayaa tacliim islaamiya hadduu barto wuxuu baranayaa wadaadnimo keliya eh xagga uun iska dhig ay noqotay markaasaa dulli marka ummadda ugu horreysay iyo ixtilaal nuqdadaas waa kasoo gudbayaa waxaan jeclahay caawa inaan kusoo khatimo hadalkayga hal nuqdo hadafka tacliintu maxay tahay maxaa wax loo baranaya horta maxaa wax loo baranaya ilmaha maxaa wax loo barayaa ilmuhu waa nicmo waa amaano waana investment saddexdaa wada jiro waay nicmo weeye waa hibo ilaahay baa bixiyey rabbi subxaanahu watacala waa bixiyey aabbaha iyo hooyadu marka ay sugayaan ilmahaas rabbi subxaanahu watacaala ay kaka sugayaan alle ayay baryayaan dacwa allaha rabbahuma lain aataytana saalixan lanakunana min ashaakiriin haddaad ilmo saalixa fiicanna siiso ilah waan kuu shukrinayna way leeyihin falama aataahuma saalixan jacala lahu shurakaaa fima aataahuma fatacaala allahu cama yushrikuun markii ilmihii ilaahay uu siiyey oo uu ilmo saalixa u nicmeeyey oo fitradiisu saliim tahay ayay waxay u yeeleen shariikyo ilaahyo kale u sameeyeen u jeediyeen nicmadaas waxay u baahan tahay ku shukrin in la baro khaaliqiisa iyo diintiisa waa amaano oo waa wax la isweydiinayo amaano oo in allaha saa'ilun kula raacin cama starca ilaahay subxaana watacala qof walba wuu warsanaya wixii uu ku amaanaystay kulukum raacin wa kulukum mas-uulun can raciyati waa istismaar oo waa investment investment maxuu yahay idaa maata bnu aadam inqataca camaluhu ila min halaath ibnu aadam hadduu dhinto camalkiisu waa go-ay bui nabiga alayh isalaatu wasalaam ila min halaatin saddex mooyaane sadaqatun jaariya aw cilmun yuntafacu bihi aw waladun saalixun yadcuu lahu aw waladun saalixun yadcuu lahu saddex mooyaane camalkiisu waa dhammaaday sadaqatun jaariya waa sadaqa socota cilmun yuntafacu bihi cilmi lagu intifaaco oo hadduu wax baro isaga laftigiisa cilmigaas ajriis waa u socdaa cilmiga saxiixa ee sharciga ah wey iyo waladun saalixun yadcuu lahu waladka saalix baa lagu qayiday waladka saalix ayaa lagu qayiday saas darteed ayuu nabiy llahi ibraahim ola jiray rabbi ijcalnii rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min duriyati caruurtaada maxaa u dejisay makamal keliya wuxuu yihi ilaahay rabban inii askantu min duriyatii biwaadin gayri di zarcin cinda beytika almuxaram rabbana liyuqiimu salaa rabbanaa liyuqiimu salaa waxaan meesha ude u dhigay salaad inay ogaan oo ku caabudaan adiga ilaahu adiga ay ku caabudaan ayaan maka ugu negayey fajcal afdata min annaasi tahwi ilayhim warzuqu min asamaraati lacalahum yashkuruun hadday saas tahay waxbaridaasu marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala in la baro oo uu ku helo sacaadat dunya walaakira sacaadat dunya walaakhira muxuu galaya kitaabka ilahay ba ugu horeeya in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadcu bihi akhariin ilaahay subxaana watacaala kitaabkan wuxuu kaugu qaadaa qaar qaarna hoos bay ku aadaan kitaabkan isaga oo waalidkan geynaya wuxuu noqonayaa horta man dalla calaa khayrin qof tusiyey ilmihiisi jidkii toosnaa ku tusiyey wuxuu noqonayaa qof isagu ajarkii u socdo oo cilmun yuntafacu bihi cilmiga u socdo wuxuu yeelanayaa darajaadkii kitaabka wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu abaalgudaya yowma alqiyaama idan hadafka tacliimtu waxa weeye inuu inaga badbaadiyo naar jannana inuu ku helno raallinimadi ilaahayna ku helno cilmigu kaas wey cilmiga ku gaarsiinaya ilaahay raallinimadiisa ku tusinaya ilaahay kuu dhaweynaya janno kuu dhaweynaya naarna kaa fogeynaya ee ilaahay subxaana watacaala raallinimadiisa aad u helayso diintiisa aad ku baranayso saas darteed ayuu nebigu calayh salatu salaam waxa ugu khayr badan ka dhigay oo wuxuu yihi man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin man yurid illaahu bihi khayran man qofku doono ha noqdo wa rag iyo dumar gabar iyo wiil oo ilaahay khayr ula doono yufaqihu fi ddiin diinta ayuu ilaahay subxaanahu watacaala fiqhi u siiyaa fi diinta ayuu ilaahay subxana watacaala fiqi u siiyaa arrinka labaad aan kusoo khatimaya waxa weeye khatartaasu markay dhacday dadka muslimiinta miyay ka aamuseen maya sheekh bakar abu zayd oo kitaab cadiima ka alifay waan jeclahay qof walba inuu akriyo waalidiinta wuxuu tiri lixdan lixdan wax ku dhow lixdan iyo kow lixdan iyo afar fatwo iyo kitaab iyo risaalo isugu jirta iyo maqaal culimadii islaamka ay kaga hadleen oy kaga hortegayaan iskuullada gaalada waxaa ka mid a irshaad alxayaara fi taxdiiri lmuslimiin min madaari nasaara irshaad alxayaara toosinta dadka xayraanka ah gabar ayaa hadda halkan ay iisoo qoraysay brivateka oo waxay leedahay xaggeen aadnaa carruurta xaggeen aadnaa xayraanka qofkaas oo kalea la yihahda xayraanka soomaalida wax kale utaqaan lakin xaa'irku waxa weye qof meel u aada garan laha waay fi taxdiiri lmuslimiin min madaaris nasaara mukhtasar irshaad alxayaara fi taxdiiri lmuslimiin min madaaris nasaara waxaa alifay yuusuf bin ismaaciil almutawafa sanad alif wa halaasa miya wa hamsiin alif wa halaasa mi'a wa hamsiin waa toddobaatan sano ka hor ayuu ninkaasu qoray madaaru tacliimi abnaa fi madaaris alajanib waa kitaab kale uu leeyahay majalat lislaam kun saddex boqol konton iyo labadii asayid cali xabiib ayaa iyadana qoray madaaru tacliimi alabnaa fi madaaris alajanib bararka iyo dhibka ay leedahay ilmaha wax lagu baro iskuullada ajnebiga ama gaalada madaaris tabshiir waxaa qoray maxamed asayid subxu majalat lislaam kun saddex boqol konton iyo labadii bayaan ay soo saareen culimada azhar bayaanu mashiikat alazhar can macaahid almubashiriin iskuullada iyo kollejyada gaalada ayay kasoo saareen majalat lislaam kun saddex boqol konton iyo labadii tafsiru lmanaar sheekh maxamed rashiid rida oo dhintay kun saddex boqol konton iyo afartii dhowr meelood oo tafsiirkiisa kamid a ayuu ku ku tilmaamay fatwooyinna uu ka bixiyey uu u bixiyey tacliimu awlaadi lmuslimiin fi lmadaaris allaadiiniya alxukuumiya wagayriha aw madaaris nasraaniya bal isagu xataa wuxuu diidayay iskuullada dawladda oo laa diiniga ahayn diinta shaqada ku lahayn buu xataa ka ka ka maaragtay ka digayey iyo iskuullada gaalada nasaarada wa aslu hadihi alfatwa manshuurun fi majalati manaar majalat almanaar ayaa fatwadaas lagu nashriyey kun saddex boqol iyo kontonkii waxaa ka mid ahaa nasixa mukhtasara fi lxasi cala atamasuk biddiin wاtaxdiri min almadaris alajnabiya lisheikh cabdiraxman alsacdi raximah اllahu tacala almutawafa sanad alf talaatimiya sita wasabciin waa nasiixo kooban buu yidhi oo tusinaysa in lagu dheganaado diinta lagana digo iskuullada ajnabiga ah yani iskuullada gaalada lisheikh cabdiraxmaan asacdi waa sheekhii sacuudiga ahaa sheekh ibn cuthaymiin sheekhiisa ahaa wey ee dhintay kun saddex boqol toddobaatan iyo lixdin waxaa ka mid ahaa algaara cala alcaalam alislaami waxaa ka mid ahaa alhidaaya alislaamiya maqaalo uu ku qoray oo dhowr ah sheekh maxamed alkhidar xuseen atunisi oo dhintay kun saddex boqol toddobaatan iyo toddobadii waxaa ka mid ahaa kutubtaas iyonsaas xukmu alshariica alislaamiya fi tacliimi almuslimiina awlaadihim bilmadaaris alajnabiya xukunka ay leedahay shareecada islaamku ay ka qabto fi tacliimi almuslimiina muslimiintu ay ku barayaan awlaaduhum ilmahooda bilmadaaris alajnabiya iskoolada ajnabiga ah yani iskoolada gaalada waxaa qoray sheekh xasan mashaad almaki sheekh xasan mashaad la dhihi jiray oo maka xaramka ka ahaan jiray mudaris wuxuuna dhintay kun saddex boqol sagaashan iyo sagaalkii yani waa toddobaatan iyo sagaalkii wey toddobaatan iyo sagaalkii milaadiga kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii kun saddex boqol sagaashan iyo sagaalkii marka wuxuu ku bayaaniyey isagoo faahfaahsan waan keeni doonaa bal sida uga hadlaya ee kitaabkiisaasa kame waxaa ka mid ahaa khatimatu kashfi shubuhaat sheekh cabdiraxman ibn maxamed adowsari almutawafa sanad alf talaatimiya tisaa wticiin kun saddex boqol sagaashan sagaalki culimadan sacuudiga oo arrinkan ka qaylinaya maxay ka qaylinayaan mataqaana ya ikhwaani waxay ka qaylinayaan markaa iyagu dhowr iskuol oo safaaraduhu ay furteen oo magacyo iskuulle international schools loo bixiyey weye waxa ay ka digayaan oo ka qaylinayaan oo dadka qaarkood ay caruurtoodi geysteen ayay ka qaylinayaan ayay ka qaylinayaan oo waxay leeyihiin iskuullada dawladda ee islaamiga ah ha lagu daayo ilmaha oo ninkii taas geeyaa waa xaaraan maqtaca ilmihiisa inuu geeyo iskool iskool saas oo kaleeta taas way tay ka dagaalamayaan ay ka digayaan bal heer gaalnimo hadduu ula kaco ay gaarsiinayaan qaarkood waxaa ka mid ahaa almadaaris alajnabiya muxaadaraat jamciyat shubaan almuslimiin waxaa ka mid ahaa kitaabkii alatijaah alwaطaniya fi ladab almucaasir oo iska lahaa asheekh moxamed moxamed xuseen raximah llahu tacala waxaa ka mid ah makhaatiru tacliim alajnabi fi lbilaad alcarabiya khatarta ay leedahay tacliimta ajnabiga ee wadamada muslim cumar assibaki majalat alcarabiya ayuu ku qoray atabshir wasiyaasa tacliimiya fi manaatiq jibaali nuba nuba yani masr meelo kamida weye oo dhinaca sudan xigta kamaal cuhmaan saalix iskuullada meeshaas ayuu ayuu kasoo qaaday tacliim alghalib lilmaqluub maxay tahay waxbaridda uu barayo kii adkaaday kii laga adkaaday qisa min hamsa wa mia wa hamsiina caaman min atacliim alajnabi fi misr majalat lusra ayaa lagu qoray cadadkeeda konton iyo sagaalaad sanadkii afar kun afar boqol sagaal iyo tobankii boqol iyo konton sano tacliimta ajnabiga ahayd ee masr maxay soo saartay waxay soo saartay biikhtisaar kooban waxay soo saartay masr oo sideetan milyana oo boqol milyan ku dhudhow oo muslimka dawladdii u weyneyd ah inay tahay sidii bisadii oo kaleeto maanta ama ay ilaaliso iyado israa'iil ay ilaaliso dawladdan yarta ah taas soo saartay qazwun fi samiim deerka toogasho baa la yidhahdaa qazwun fi samiim ya toogasho ama dagaal deerka ah cabdiraxmaan ibn xabasa xabanaka almaydani ayaa qoray isaguna kitaabka almuwaalaha walmucaada fi shariica alislaamiya maxmas ibn cabdillahi ibn maxamed aljalcuud asaaliib algazw alfikri waxaa qoray sheekh maxamed cali cali guhi cali cali maxamed jariisha iyo maxamed shariif azaybaq waaqicuna almucaasir sheekh maxamed qutb ayaa kaga taabtay alaathar altagibiya limadaris luqaat almadaris alajnabiya lilustaad tulba abanhuri aahaarta iyo raadka ay leedahay ee reer galbeedaysiinta ah iskuullada luqooyinka ee laga furay dhulka muslimiinta almadaaris alajnabiya buu yidhi yani iskuullada ajnabiga ah altacliim fi bilaadi sham fi lqarni ataasic cashar wa awaail qarni alcishriin tacliimtu siday ahayd bilaadi sham dhulka sham qarnigii sagaal iyo tobnaad iyo horaantii qarnigii kow iyo ee labaatanaad cabdilkariim albani almukhaaaat alisticmaariya limukaafaxat alislaam mukhatadaadka iyo balaanada isticmaarku uu samaystay oo xagga iskuullada ah ee islaamka lagula dagaalamayo maxamed maxamuud asawaaf almutawafa sanata alf arbaca miya salaasa cashar allah u naxariistee sheekh maxamed maxamuud sawaaf sheekh ciraaqiya ayuu ahaa sacuudiga waagii dambe deganaa ayna maxaadin ljiil lmuslim aawey aawey meelihii lagu hayn lahaa lagu kaydin lahaa ee dhabta loogu hayn lahaa ilmaha muslimiinta ah yani aawey iskuuladoodii buu leeyahay alustaad yuusuf alcadam ayaa qoray alkhinjir almaslum almasmuum aladi tucina bihi lmuslimuun yacni mindida lagu taagay ee sumaysan ee la geliyey dadka muslimiinta ah lagu tumaatiyey anwar aljundi ayaa qoray altatwiir bayna alxaqiiqati wa tadliil horumarinta iskuullada xaqiiqadeeda iyo marin habaabinteeda jamaal cabdulhaadi wa cali axmed leban ayaa qoray almuasasat tacliimiya alajnabiya fi istanbul muasasooyinka ama organisationada ajnebi ah ee tacliinta ee istanbul taliif suhayl sadban risaala magister wey jaamicat alimaam biriyad ayaa lagu sameeyey kun afar boqol iyo sagaalkii kun afar boqol labayo tobankii almuslimuun wa dhaahirat alhaziima annafiya intaas ayaa waxay ka mid tahay waxyaalaha waxaa ugu dambeeya fatwo ay soo saareen dhowr fatwo ilaa saddex fatwo oo ay soo saartay hayad kibaar alculamaa iyo lajna daa'ima lilbuxuuth alcilmiya walifta wadacwa walirshaad ee sacuudiga ee sheekh cabdilcaziz bin baz raximah llahu tacaala zamankiisii ah ee xaaraantimeynaya furitaanka iskuullada ajnebiga ah ee dholalka muslimiinta taas waa juhuuddii ilaa iyo intii sheekhu raximah llahu xafidahu llahu tacala uu ka gaaray qaylo dhaantiisii uu ka digayay iskuullada ilaa lixdan iyo afar kitaab iyo maqaal iyo fatwo isugu jira ayuu halkaas kasoo ka soo saaray iyadoo tafsiilah insha allahu tacaala waxay shareecadu ka qabto bal waxay culimadu ka yidhaahdeen ayaan waxaan u daynaynaa iyo khulaaso kooban oo markaa bal xalku muxuu noqon karaa ah xalku dad badan baa isweydiinaya xalku muxuu noqon karaa ah ayaan insha allahu tacaala xalaqada labaad ee dambe habeen dambe insha allahu tacaala aan kusoo koobi doona intaas ayaa mulakhaskeedu noqday inta ilaahay subxaanahu watacaala uu noo ogolaaday inaan ka gaarsiino adarka ay leedahay iyo dadka ay leedahay iskuulladana mid qarsoon ma aha waxaana ugu weyn oo ugu dhib badan waxa ay soo saartay oo ah inay dumiso caqiidada islaamka akhlaaqdii islaamka ahayd midnimadii muslimiinta ahayd dowladdii islaamka ahayd dadka muslimiinta ah ay ka dhigto yani siduu yidhi ashaacir ninkii shaacirka bakistaniga ahaa maxamed iqbal la ohan jiray maxamed iqbal ayaa wuxuu yihi ina tacliim algarbi tacliimta reer galbeedku huwa alxaamid aladi yudiibu shaksiyat alka'in alxay wuxuu yihi ilan waa nin shaacira ah qaab wuxuu usay sawiran buu usawiraya wuxuu yihi tacliimta reer galbeedku waa acidka buu yihi acidka acidka uu ku milmayo qofka nool uma yakunu kama shaaa markaasuu noqonayaa siday doonaan wa ana hada alxaamid acidkaasu huwa ashaddu quwata wa ta'hiiran min ayi maadatin kimaawiya maadad maado kasta oo kimikala acidkaas ayaa ka dhib badan buu yihi acidkaas ayaa ka dhib badan marka ta'hiirkeeda yeelatay waxay noqotay inay soo saarto ko dabaqo koox yacni muslimiintii ilmahoodii ka mid a oo ta'asur ku yeelatay yani ama raad raacday nasaaradii raad raacday gaaladii raad raacday yani waxyaalo badan ayay maaragtay markaa ka xusaan oo dadkii caalam islaami dhibaatooyinka ka dhacay iyo haziimooyinka ka dhacay iyo gaalada umakininteeda kulli inay ka dambeeyeen afraad ka soo baxay iskuulladaas ee lagu soo tarbiyey arrinka labaad oo sida waxaa weye dabaqa inay soo saarto ilmihii muslimiinta ka mida oo ay ka baxsan tahay qalbigooda walaa walbaraa walaa walbaraa male walaa uu walaa uu hayo muslimiintii beri uu ka noqonayana gaaladii taasoo qalbigiisa laga soocay waxay soo saaraysaa kooxo iyo kumanyaal qalbigooda arrinkaa laga miiray waxay saddexaad mar saddexaad soo saartay dabaqatu lmunaafiqiin kuwa munaafiqiin ahoo iyagu magaca kor islaam ka sheeganaya hoosna gaalo ka ah caqdi nikaaxa iyo mawlidka iyo magaca iyo janaazada muslimiin bay ka yihiin inta kalena waa gaalo yani macnaha waxa weeye de waa waxa maanta caalam alislaami intiisa badan ilaa man raxima allahu ka taagan kooxahasaas ee hogaaminaya muslimiinta hogaankoodii gacanta ku qabsaday dabaqo iyagu ilaahay inkiraysaba inay ka soo baxdo waxay leeyihiin aahaartaasay kuu tusno madrasatu tansir alati iftutixat fi istanbul kun sideed boqol iyo lixdan iyo saddexdii madrasadii tansiirka ahayd laga furay hiy alati qaada xarakata tamarud cala dawla alcismaniya bizacamati qaa'id ililxaad walcalmana wataqrib ataturk kun sagaal boqol afar iyo labaatanki yacni madrasadaas aan soo sheegnay ayaa ahayd midii laga abaabulay ardaydeedana ka abaabulantay riditaankii iyo dugiddii dawladda islaamka ama waxyadeeda haysay ee ahayd alkhilaafa alcuثmaaniya wuxuu leeyahay sheekh abulxasan anadowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa asiraac bayna alfikra alislaamiya wa alfikra algarbiya siraaca ama legdanka udhexeeya fikradda islaamka iyo fikradda galbeedka wuxuu yihi ina alqaada madaxda wa wulaatu lxukm iyo nimanka xukunka fi bilaad muslimati kullihi dhulka muslimiinta xukuma intaaj nidaam tacliim algarbi wa walida xadaaratihi waa mirihii ay soo saartay buu yihi tacliinta garbiga reer galbeedka wa walidu xadaaratihi waa wixii ay dhashay xadaarada galbeedku ay dhashay wey ama aladina lam yutax lahum an yatasaqafuu fi beledin orobi kuwa aan helin inay ku koraan dhul wadan oroba ah wayansha'uu fi biiatihi ama bii'adiisa iyo bulshadiisa ay ku dhex koraan fa inahum tacalamuu waxay wax ku barteen fi maraakisi hada tacliim fi bilaadihim maraakista ay ka samaysteen reer galbeedku dhulka muslimiinta ayay wax ku barteen kii aan isagu tegin reer galbeedka dhulkiisa oo wax ku baranna dhulka muslimiinta madrasadeeda ayuu wax ku bartay nimankaas madaxda wa tasaqafuu biha taxta ishraafi mumasiliihi alkibaar wa raqaabatihim wuxuu saqaafadiisu ay noqotay nimankii ay soo dirsatay kaniisadahu iyo reer galbeedku ay soo dirsadeen ina bacdahum takharajuu fi lkuliyaat alxarbiya qaarkood waxay ka soo baxeen nimanka madaxda ka caalam alislaami kuliyaat alxarbiya kuliyadaha dagaalka alati yucnaa fiiha bitacliim watarbiya algarbiya cinaayatan faa'iqa taasoo wax lagu baro ee tacliinta reer galbeedka ah sideeda wax lagu baro askarinimada yani maaha jihaadkii muslimiinta kuliyadaha xarbiyada in laga dhigay waxa laga dhigay sida reer galbeedka wadalika huwa siru arrinkaas weeye buu yihi sirta fi ana alcaalam alislaami in dhulkii muslimiintu caalam alislaami yata'ajax wuxuu ku dh ku ruxruxmaya bayna caqliyatayni wa falsafatayni wa wijhatayni mukhtalifatayni tataraasacaani da tatasaaracaani daa'iman sidaas ayuu caalam alislaami ugu dhex wareegaya ugu dhex wareersan yahay oo ugu dhex ruxanaya laba caqliyadood oo kala duwan laba falsafo oo kala duwan laba weji oo meel loo kala jeedo oo kala duwan itijaadii iyo muslimiintii hoose oo iyagu aan dee gaaladaas ilaahay ka badbaadiyey labada fikradood baa diriraya kuwii fikraddan ay soo saartay tacliinta qarbiga ay soo saartay hadday xag askarinimo ka soo saartay ama ruush wax lagu soo baro ama maaragtay meel kale ha lagu soo baro sidii kuwii inaga shuuciyada iyo inoo keenay iyo ishtiraakiyada iyo balaayada iyo jinniga iyo waxaynan garanayn ama ha noqoto kuwa dhulka muslimiinta lagu baray labadaa fikro unba caalam alislaami marka ku dhex wareegsan yahay systemkiisii iyo nidaamkiisiina hogaanka waxa uu yahay dad gaalo leh meel haddaynan gaalo raacin oo gaaladii aynan maaragtay daba qabsan wax inoo hagaagaya male ayaa hogaankiina haya muslimkiina hoos buu fadhiyaa wuxuu leeyahay islaamkii aan ku deganaano labadaa fikrood ba caalam alislaami marka sidaas ugu dhex wareersan yahay waana ilmihii muslimiinta lama dhamaantood meesha georgi iyo john ma joogaane labaduba waxay ku aftirsanayaan islam waa midda hadda dhulkeena ka taagan dhulka muslimiinta ka taagan meel kasta muslimiintaana joogto arrinkaas dagaalkii seefta ahaa markuu dhammaaday kii caqliga iyo fikirka ahaa ayaa ka dameeyey intaas baan kusoo gaabinaya caawa insha allahu tacaala waxaan ilaahay subxaana watacaala ka barya sawaab iyo xaq aan tawfiiq ilaahay subxana wa tacaala weye bihi wa saaxbihi ajmaciin waayo ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynayaa inuu xaqa nagu sugo ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryayaa inuu dadka muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan dhibka ka qaado soomaaliya dhibka ilaahay inuu ka qaado ciraaq afghanistan meelaha muslimiinta ay ku dhiban yihiin oo dhan waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu dhibka ka qaado ilaahay qalbigooda midayo ilaahay cadowgooda jebiyo ilaahay subxaanahu watacaala kelimadooda midayo ra'yigooda midayo alla subxaana watacaala sawaabka iyo xaqa iyo kitaabka xaqa ah iyo sunada nebiga caleyhi salaatu wasalaam uu ku sugo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaya dhulkeena muslimiinta ah inuu ilaahay subxaanahu watacaala dhul aamina ilaahay nooga dhigo gaar ahaan dalkeena soomaaliya gaarcaam ahaana dalka muslimiinta oo dhan dhulkeena inuu ilaahay subxaana watacaala amaan ka dhigo ilaahay subxaana watacaala inuu nabad noogu dabaalo diinta ilaahay subxaana watacaala inuu ilaahay noogu dabaqo ayaan ilaahay subxaana watacaala weydiisanaynaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculyaa ilaahay subxana watacala waxaan ka baryayaa ilmaha muslimiinta inuu ka badbaadiyo gacanta gaalada inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka badbaadiyo caqligooda iyo fikirkooda iyo maskaxdooda inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka badbaadiyo dhagarta gaalada inuu ilaahay ka badbaadiyo inuu ilaahay subxaanahu watacaala u yasiro dadka muslimiinta soomaalida shataadka iyo jajabka iyo burburka uu ku dhacay ku kala baahay ku kala firdhay adduunka inuu ilaahay subxaanahu watacaala isu soo dumo isu soo ururiyo iyagoo aamina oo diintoodu xafidan tahay inuu ilaahay dhulkooda kusoo celiyo ayaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryaa dadka muslimiinta ah kuwooda akhyaarta ah inuu ilaahay talada ugu dhiibo inuu ilaahay kuwa argaasha ah ilaahay ka qabto oo ilaahay ka leexiyo talada aanu ilaahay ugu dhiibin ayaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryeynaa waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryeynaa inagoo hadda saacadda mina ay tahay bijawaari bayt illahi alxaraamna aan joogno waxaan ilaahay ka baryeynaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala dadka muslimiinta ah ee dhiban ilaahay dhibka ka qaado ilaahay subxaanahu watacaala nasriga guul kusoo dejiyo ilaahay diintooda ku sugo ilahay noo naxariisto naxariistiisana geliyo allahuma adkilna fi raxmatika wa anta arxam araaximiin allahuma adkilna fi raxmatika wa anta arxam araaximiin nebigu calayhi salaatu wasalaam laba duco ayaa ka sugnaatay oo kulamada uu kusoo khatimi jiray mid wuxuu ahaa wixii laqwi ka dhaca iyo wixii dhib ka dhaca wuxuu dhihi jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk hadduu qofku yidhaahdo majliskaa uu fadhiyey wixii laqwi ka dhacay ayay maydaysaa buu yiri midda kalena waxay ahayd ducadii uu ku khatimi jiray majlis kasta siduu anas u sheegay oo uu ku ducaysan jiray nebigu calayh salatu salaam taas ayaana ku khatimaynaa waxayna ahayd allahuma aqsim lana min khashyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna macsiyatik wa min taacatika ma tubaliquna bihi janatak wa min alyaqiini ma tuhawinu bihi calayna masaa'ib addunya ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا